بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعافية والسلام على عباد الله على الوالدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخواني بارك الله فيكم جزاكم الله خير كل وحوي ما رسالة وإن كفري مثلا سلاة بانتين أنا قمع عبري أنا قجل بسبب من الأمس واليوم يولان كيتوبيا يقالنا شلي يمان تلحاو دفعية waxaan ugu jeedayna waxa weeye shalay markii hore labadii kun iyo lixdii dhammaadkeeda ay waddanka qabsatay etoobiya runtii isbedel badan baa jiray oo ummadda soomaalida dareen badan baa jiray hadda oo ay waddankii qayb kamida soo dhashayna dareenkii ma jiro maxaa marka isbedela oo dhacay horta su-aasha uu ciwaanka aan uga jeedaa iyo macnahaan uga jeedaa waa sidaas weeye risalada haddii aan fiirino bilowgeeda hore waxaan ku tilmaamay ummadda muslimiinta xaalad xariga inay marayso ka kulli ahaan gaar ahaan soomaaliya iyo adduunka o dhan caalamkao dhan gaaladana cadaawadeedu marna aanay isbedelinin ilaa xilli muddo fara badanna ay ku tashanayeen in ay caalamulislaami qabsadaan ama khalaafadooda dumiyaan kadibna ay ku guulaysteen inay khalaafadii cusmaaniya ee ugu dambeysay ay dumiyaan waxyaalaha runtii layaab kale waxaa kamid ah markii ay ku talagaleen inay khalaafada dumiyaan oo ay arkeen khalaafada iyo madaxdu inay muslimiintu inay hal maamul yeeshaan muhiimadda ay islaamka u leedahay markay ogaadeen ayay waxay go-aan ku gaareen inay dumiyaan markay go-aankaa gaarayeen waxay dejiyeen boqol mashruuc boqol mashruuc bay dejiyeen oo ay ugu talagaleen mid hadday ku khasaaraan mid kale inay ku dayaan mid hadday ku khasaaraan mid kale inay ku dayaan taqriiban boqolkii mashruuc wax badan labaatan wax gaaraya oo ka isticmaalin tobanba xitaa aan ka ba wax badan ka badnayn ayay ku guulaysteen inay dumiyaan kadib markay arrintaas ku guulaysteen oo ay dumiyeen afar arrimood bay caalamul islaami go-aan ku gaaray inaan la helinin midda koobaad waxay ahayd inaan la helinin nidaam islaami ah oo meel ka taagan oo ummadda muslimiinta shareecada islaamka iyo kitaabka ilaahay ku dhaqa caalamul islaami inaan laga helinin go-aanay meel gaaray ku gaareen bay ahayd go-aanka labaad iyo qodobka labaad ee xarimeen wuxuu ahaa inaan la helinin hal diidan oo tawajub iyo istaraatiijiyad islaamiya leh inaan caalamka laga helinin maxduurka saddexaad ee adduunka ka mamnuuceen caalamulislaami waxay ahayd inay dadka muslimiinta hal nadaam yeeshaan oo isugu yimaadaan inaan la helinin bal go-aankeedu wuxuu ahaa waddan kasta iyo qayb kasta oo hadda jirta in lasii burburiyo taqsiim almuqasam wa tajriat almujaza wa tafkiik almufakak wixii burbursanaayo caalam islaam sii burburay in lasii burburiyo qaybsanki iyo khilaafa islaamiya uladisaysa ku dhacay in lasii badiyo arrimahaasi go-aan ku gaareen iyo qodobka afraad oo ah cid kasta ee caalamul islaami kamida ama shaksi ha ahaato ama dowlad ha ahaato ama urur ha ahaato tawajuhiisa iyo siyaasadiisu tahay muslimiinta inay isu keeneen la helin oo macnaha maadiga iyo darabta lagu dilo oo intuusan bataaba qaadin la dilo arrimahaasoo dhan markay gaala go-aan ku gaartay runtii waxyaalo badan bay u xaqiijisay qodobkaas marka waa ku tilmaanay risaalada oo bilowgeed waa ku tilmaanay qodob kaloo tilmaanay runta isaguna ahmiyadiisana wuxuu ahaa sida la og yahay soomaalidu waxay tidhahdaa dagaalku waa hooska labadiisa gelin macnaha marba dhinac buu jiraa weye oo marna hoosku waa berigina dhinaca galbeed buu u baxaa dhinaca macnaha waa dalki markuu sii dhacayana dhinaca waa beri buu u baxaa bimacnaa waxa weeye dagaalka marna waad ku guulaysataa marna waa lagaga guulaysaa sida allah subxaanahu watacaala uu ku yiri watilka alayaamu nadaawilha bayna annaasi uu qur-aanka ku tilmaamay waana shay runtii waaqica ah ee nolosha insaanka bini-aadamka iyo wax walbana kamid ah marka arrintaasna waan tilmaanay oo runtii qofka muslimka waxaa laga doonayaa in uu ku talagalo arrintaas oo markii laga guulaystana uu dadaal sameeyo markuu guulaystana uu ku sabro sidaa dareed waxay culimmadu aada u tilmaamaan in ilaahay subxaanahu watacaala xika badan uu ka leeyahay tusaale ahaan xikamka waxaa kamida ilaahay subxaanau watacaala uu ka leeyahay guusha marna inaad guulaysato lagaana guulaysadka muslimiinta loo mariyey markii lagaa guulaystana ilaahay subxaanau watacaala inaad isu dhiibto oo hobarido oo aada u tabarucdo cubuudiya aad la timaado markaad guulaysatana aada kadina aada ogaato shalay allihii guusha ku garamariyey ee cadowgaa guulaysay maanta inuu kusiiyo ilahay aad ku shukriyo subxaana watacaala xikam fara badan oo noocaas oo risaalada aan ku tilmaamay hadal aada u qiimo badan ibnu qayim uu leeyahay oo soo guuriyey baa jira marka qodobkaasna waa tilmaamay qodobka labaad qodobka kale ee ku xige ee risaalada ku tilmaanay waxaa kamid ah maanta caalamul islaami runtii dhibaatooyin aada u fara badan iyo masaa'ib baa haysta masaa'ibka maanta haysta waxaa qayb kamid a haddayna ugu weyneyna qodobka macnaha dhibaatada ugu weyn ka qaatay cudur ku dhacay ummadii muslimiinta ahayd culimadoodii oo ah culimmadii in badan oo ka mida markaan culimmadan leenahayna waxa weeye inta qaybta noocan oo asfaartan laga helay baan ujeedna intii ka badbaaday arrintan uma aan jeedno cudurkaas culimmadaas ku dhacay waxa weeye in aan macnaa ay aada u yaraatay ninka culimmadaahi mawqifkiisii inuu ku adkaysto ilaa uu ku dhinto oo maanta markii caaladii gaaladii ay nabad amni soo samaysay oo baasaboore ajnabiya la qaatay oo wadamo kale ee shisheeye dhaqaalo lagu samaystay oo lagu noolaaday ayaa waxaa dhacday runtii in badan ee culimmadii ka mida siyaasaadka duwalkaas iyo aragtiyooyinkaas in fataawadoodii iyo dambiirkoodii iyo xaaladooda ay la socoto mithaali daalika haddaan caalam islaam waxyaalihii ka dhacay soo qaadano markii afghanistan lagula dirirahayey sovyetigii iyo ruushka lagula dirirahayey sovyetii oo maraykanku uu la dirirsanaa sovyetka iyo ruushka uu la dirirsanaa wadanka sacuudiga iyo caalamulislaami manaabirta iyo masaajida iyo xarameynka iyo meel kastaa laga taageeraya ummadda laga dirayay si caam ahoo aan kala har lahayn baa ummadda loo dirayey culimmada u fatroonaysay dagaalka loo gelayey sidaa dareed baa jihaadkaas waxaa lagu magacaabaa masaajidka casrigan mujmaca bayna ahlicilmi ah inuu xaq ahaa oo u saxnaa baa lagu tilmaamaa laakiin xaaladii markay isbedeshay ee ruushkii meeshii ka baxay oo maraykan soo galay meeshii oo maraykan xabadii mujaahidiintu ku wajahantay fataawadii culimmadu way isbedeshay sidaa dareed bee rag badanoo culimaahi waxay rag badanoo culimaahi waxay tilmaameen ama talabatulcilmi ah qaacido la yidhaahdo macnaha baa lagu macnaha raggaa lagu tilmaamay hadaladooda inay kasoo baxday aljihaadu maca aruusi jihaadun alqitaalu maca aruusi jihaadun waalqitaalu maca alamrikaani fitna rag culimaha tandiirkoodii arrimahaasi kasoo baxeen marka waxa weeye runtii masaa'il badan baa ku dhacay culimmada oo ummadda muslimiinta culimmadeeda laga soo galay arrinka noocaasee tadabdudka ah ninka culimadaah maalinba mowqif inuu taagan yahayna waa runtii salafku aad bay uga digeen oo arrintaas aad iyo aad bay u dhaleeceeyeen oo ummadda muslimiinta ay uga digeen bal waxay ku tilmaameen inay shakul quluub ka mid tahay arrintaas oo qofka qalbigiisa shaki ku jira ay tahay asar cajiib ah waxaa jira oo risaalada ku tilmaanay oo xudayfat ibnu lyamaan markii uu geeriyoonayay ayaa waxa u yimid cabdullah abu mascuud albadri markaasu wuxuu yidhi ii dardaaran xudayfow markaasu wuxuu yidhi xudayfa radi allahu tacala canhu awamaa ataaka xaqu lyaqiin balaa qaala balaa ma uusan ku imaanin xaqi dhafta ahaayo waadan helinin moona diinta iyo xaquuna ku cadaanin buu yidhi markaasuu yidhi haa waa ii cadaaday markaasuu yidhi saxaabigii iclam أن من أعمى الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر أو أن تنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد وحاضر أتاب الله هيطالي مدى وإن دلني وحاوي شرع وحي على الحق وحكي سبات إلى باطل وعرفت وحي على شرع باطل وكوة على ما طعي حق ونغضان وحن كان يبقى إلى هذه الدين إلى النظر من الله صوب أحدث في مطال كالإله بجيب ما نبقى من الله صوب أحدث ayaan kaaga digayaa leanna waxa weeye diinta ilaahay waa waaxid weeyaan in isma bedesho riwaayo kale waxay tilmaamaysaa oo uu leeyahay baadi iyo baadinimada midda dhabta ahi waxa weeye maanta inay sax kula noqdaan wixii shalay aada inkiraysay wixii shalay aad macnaha inkiraysayna maanta uu sax kula noqdo wixii maanta sax kula ahaana uu shalay qalad kula ahaa taa markii la tilmaamaya culimmadu ay tilmaamayaan waxay uga jeedaan adiga hawadaada iyo naftaada inaad inta raacdo maalin walba meeshii hawadaadiiyo maslaxadaada shaksiga waafaqsan ama maslaxadda beeshiina iyo qoyskiina iyo reerkiina waafaqsan inaad diintii u leexiso oo aada u jihayso middaa weeye miday ka digahayaan culimmadu ibraahim annaqadi wuxuu tilmaamayaa isaguna wuxuu leeyahay kaanuu yakrahuuna talawuna fi ddiin waxay aada u nidcaayeen oo ay aada macnaha u fogan jireen oo ay kohan jireen qofku diinta inuu marba midab la soo baxo wuxuu kaloo tilmaamaya uu leeyahay culimmadii iyo saxaabadii iyo dadkaas soo gaarnay arrinka noocaasa waxay ku tilmaami jireen quluubta shaki ku jira marka arrimahaas ayaan ku tilmaanay sidaa dareed baa taasi waxay sabatay in qaraaraadkii iyo fataawaadkii iyo muctamaraadkii bayaanadii ka soo baxayay inay ku salaysnaadaan macnaha siyaasaadka duwalka ay ka soo baxayaan qabaayilka ay ka soo baxayaan dhexdooda oo dawladdaas bayaanku kasoo dhexbaxaya ama qabiilka meesha lagu jiro bayaanku kasoo dhexbaxayo wixii ay aragtidooda iyo siyaasadooda manhajiye ay u aragta xalka unbaa culimadii meesha waxku saaraysan xalka u arkayaan mithaalu daalika haddaada tusaale kasoo qaata inkasta oo risaalada ku tilmaamin bayaan baa hargeysa kasoo baxay hadda ay wadaadda kasoo socdaan ku jireen bayaankaas waxay ku tilmaameen wadaadada qodobka ugu horeeya waxa weeye waxaan u mahadcelinaynaa dawladda somalilan iyo shacabka reer somaliland taas waa sax weeye oo dadka kumartigelia oo kusoo dhaweeyey inaad u mahad celiso ma laa yashkur innaas laa yashkur ma laa yashkur innaas laa yashkur illah waa sax weeye laakiin waxyaalahan aada ula yaabay waxaa ka mida wixii gooniisutaagii iyo burburkii ummadda muslimiinta ahayd ay burburinayeen qayb ka mida bay bayaankoodii culimmada ku ishaarayaano waxay leeyihiin somalilan arrinteeda waa inay sii wado walaalahooka kale ee soomaaliyadu mushaakishooda ka qayb qaataan xalintooda haadii waxa weeye waa tilmaan ay kutusaya siyaasadii dawladdii ay wax ka soo baxayeen inay waxay ku salaysan yihiin runtii muctamaraadka iyo bayaanaadka noocaas oo kale ee ku salaysan duwalka qabaa'ilka iyo waxyaalaha ku salaysan ummadda muslimiinta adib badan bay u geysteen arrinta noocaasa waxaa aada uga digay asheekh muqbil ibni haadi alwaaji ilaa muddo hordheer ka digay oo waagii dagaalkii khaliijka uu dhacay oo maraykanka la fatwooday in la soo geliyo ardulmubaaraka ardulxaramayn bilaad alxaramayn iyo jaziirat alcarab in maraykanka iyo reer galbeedka ciidamadoodi la keeno ay wadaadadii fatwoodeen uu shiiku aada ula yaabay shiiku aada ula yaabay markaasu wuxuu leeyahay fitnadan ayadaa waxaad arkaysaan oo aad arkaysaa buu leeyahay isagoo yaa wuxuu leeyahay macnaha cilmigii sharciga ahaa iyo culimmada sandiilkoodii wuxuu noqday xukuumi mid xukuumadihii ku xiran sababtuna waxa weeye fitnadan hadda dhacday fataaifatu fii tilka alfitnati ayadat maa calayhi sadaam albacdi fitnadan dhacday ee khaliijka dagaal ka dhacay ee ciraaq ay ku qabsatay kuweyt iyo fitnadii ka dhalatay waxaad arkaysaa buu leeyahay daaifa min ahli ilcilmi sadaam xuseen inay taageerayaan garab taagayeen wa ficlan way jirto markuu kuweyt ku duulahayey baryahanuna ay xaramayka ku xiranayeen culimmada reer sugoodii sadaam laftigiisu bagdaad buu wuxuu isugu keenay afar boqol oo culimmada caalamul islaami ka mid ah wax ku dhowdhow markaasuu isaguna wuxuu fatwo ka qaatay ah dagaalka uu kuweyt ku duulay maray macnaha ciraaq inay sax tahay baynamaa kuwaanuna ay culimmadii maka isugu keenay ka qaateen dagaalka in la soo geliyo ciidamada maraykanka iyo ingiriiska iyo reer galbeedka jaziirata alcarab la keeno inay sax tahay marka wuxuu leeyahay fataaifatu fi tilka alfitnati ayadat maa caleyhi sadaam wa ukhraa ayadat maa caleyhi buush wa fahad ilaa man raxim allah koox kalena waxay taageereen fahad iyo buush oo ay macnaha arrintoodii xaq ku tilmaaneen marka waxaad la yaabaysaa arrintaa markaad fiiriso daaifada uu leeyahay sheekh muqbil waxay taageertay fahad iyo buush waa daaifada wuxuu ka wada waa hay-ati kibaar alculamaa oo nubaad iyo ibn cusaymiin iyo fawzaan iyo kibaar waxalcilmi ay ka mid ahaayeen marka waxaan rabaa inaan halkaa tilmaamo haddii ragga culummada noocaas ah ee caalamul islaami sida caankooda cilmigooda iyo aqoontooda la yaqaanay ay khaladka intaa le ku dhaceen jaziiratul carab oo nebigu markuu wixii ugu dambeeyey oo ka dardaarmay ahaa laa yastamicaani laa yastamicaani fi jaziirati alcarabi diinaan laa yastami fi jaziirati alcarabi diinaan sida uu soo saaray alimaam nebiga ka sugnaaday aada kugu dhameeyey imaam muslimna wuxuu soo saaray iyo keyrkiisa لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يلقى فيها إلا مسلم أدلاء نوعا سيئات فربنا هداي كوخ الدمان علماناسي إن إمانة الصومالي ولادو إيجينا كعلمية كندية كنأقوية مصالح إذا كوا الصوماليين هيتتانا كوا أين هيتنين إن إمانة دولك الصوماليين أي وغلية بإن الكتبة غيران قالوا إن يتصطب على التمير ولاده التاجي قالوا سنبلاشتا كسوقا إليه oo ku hayo war macnaha mujaahidiinta ku tilmaamahayo inay mufsidiin yihiin oo khayrbeelayaal yihiin ummadda laga qabto marka waxaad oranaysaa fidnadaani fidno xilli hore soo bilaabatay oo aada u fara badan inay tahay sidaanu ognahay waxaan tilmaamay bayaankii kelimada ku tilmaamay aakhirkii bishii december labadi kun iyo lixdii inay soomaaliya qabsatay gebi ahaanba axmaanada oo se u socotay xeebta macnaha jaziira ay tagtay oo badda soo celisay arrinkaa isagaai marka uu dhacay runtii markaas waxaa hogaaminahayay axmaarada laba nin oo murtadiina oo cabdullaahi yuusuf iyo cali maxamed jeedi oo ra-isul wasaare uu ahaa arrinkaasi caalamul islaami guud ahaan iyo gaar ahaan soomaaliduna dhib badan iyo culays badanba ku keenay waa la istaagay oo culimmadii waa istaageen dadaal badan baa la bixiyey oo mutabaraad baa la qabtay nadawaad baa la qabtay aad baa macnaha loo kacay saddex sano kadib maalintii ugu dambeysay sanadkii labadii kun iyo tobankii ayay etoobiya mar labaad dib u soo noqotay waxay qabsatay magaalada beledweyne soddonkii bishii rabiicul awal oo ku aadan labiyo labaatankii bishii macnaha labaad ee bishii hadda dhamaatay u dambeysay ayay haddana waxay qabsatay magaalada baydhabo arrinkaasi soomaalida dhexdeedii iyo wadaadadii wax isbeddelama sameynta waxyaalaha u baahan macnaha isbiristaagga waxaa ka mida maalinta etoobiya axmaaradu ay qabsatay salibiyiinta ahi magaalada baydhabo waa maalinta wadaadada hargeysa ku shiray ee bayaanka soo saaray ay ku shireen oo shirka ka fureen baydhabo macnaha magaalada hargeysa inaba hawleekaate mayna ishaarinin bayaankoodii wax ku saabsan in xitaa wadanka mana jooga wadanka daba horay u yimaadeen laakiin xugun sharciga aan ka ratimayey ee inay ummadda ummadda cadowga iska celiso ee wadankeeda ka saarto waxay yidhaahdeen bal si dariiq silmi oo nabadgelyo ah oon xabad lahayn ciidamada wadanka haloo haloola xaalo marka waxaad arkaysaa arrintii mid isbedelka dhacay xilligii hore ee bayaankii bayaan macnaha qafkashadii hore waxaan tilmaamnay bayaano badan in lasoo saaray waxaan kasoo qaadanay saddex bayaan oo runtii ugu muhiimsanaayo markaan bayaanadii iyo mutaabaca ku sameeyey ay macnaha soo saareen wadaadada bayaanka u horeeya waxaa ku saxiixan toddobaatan wadaad ee wadaadadii soomaali ugu caansana ahaa waxaa kamid sheekh cabdinuur sheekh nuur maxamed nuur maxamed qawi oo kamid nuur maxamed nuur qawi baa kamida sheekh cali warsamaa kamida sheekh cumar iimaan baa kamida rag aada u fara badan ayaa kamida ragga culimada haddaan kasoo qaadana bayaankoodii qaybo kamida oo aynu wax ka tilmaano waxaa kamid ahaa bayaankoodii nadcu shacbana alabiyi ilaa muqaawamati alixtilaali asaliibiyi bikuli maa uutiya min quwatin xataa yandahira alghuzaatu ويتحرر البلد ويحرم على كل فرد من أفراد الشعب الصومالي معاونة الكفار على المسلمين في تحقيق أهدافهم ويعتبر كل من يقف مع العدو هدفا مشروعا للمقاومة ويشارك المحتلين في جميع أحكامهم ويحذرهم من مغبة الاستمرار في خدمة أعداء الأمة وحينئذ العلماء في بيانها كتل الماضي الشعب كان نجا أبيها معناها معناها شرفتنا وحن أويرنا oo aan ugu baaqaynaa inay cadowgan saliibiga ee wadankoodii qabsaday ay uga hortagaan wax kastoo awoodho la siiyey ilaa nimanka soo duulay wadanka laga celiyo lagana xoreeyo waxaa xaaraama bay yidhaahdeen fardi kasta iyo ruux kasta ee shacabka soomaaliyeed ka mida inuu gaaladaas wadanka qabsatay garab istaago muslimiintana ugu kaalmeeyo iyo si iyo hadafkooda inay gaaraan oo ah inay diinta ilaahay la dagaalamaan waxay kaloo leeyihiin waxaa la ictibaarinaya cid kasta oo garab istaagta cadowga hadaf mashruuca oo mujaahidiintu istiidaafayaan inuu yahay iyo muqaawamada shariifada ah wuxuuna cadowga iyo gaalada la wadaagaa jamiic alaxkaam oo xukunkii gaalnimada ahaa iyo dilkii iyo dhiiggiisa iyo xoolihiisa iyo sharabtiisa wax walba inay bannaan yihiin oo uu murtad yahay ayay halkaa culimmadu ku kaleen waxaa ku qoran toddobaatan wadaad baa ku saxiixan bayaanka isaga ah bayaankii labaadi wuxuu ahaa bayaan ka soo baxay magaalada burco waxyaalaha layaab kale bayaanka ku jira waxaa kamid a culimada toddobaatanka ayaan isuguma imaanin rag baa juhuud bixiyey oo la xiriiray oo telefoneey ugu xidhiiray baaqa macnaha bayaanka sameeyey u kala diray ku dul akriyay qaarkood sidaasa lagu soo saaray wuxuuna qaatay in la taxdiiriyo markii uu cadowga wadanka qabsaday ilaa markuu soo baxay taqriiban afar bilood bay ahayd bisha afraad buu soo baxay ee sanadkii labadii kun iyo todobadii marka waxa weeye dadaalkii waagaa la bixinayay hadda ma garanayo wax ku dhacay ma axmaara isbedesheediisa waadada isbedeshay waa nuqda aan tilmaami doono insha allahu tacaala bayaanka labaad oo ku tilmaanay wuxuu kamid ahaa kelimadeena iyo qoraalkeena bayaan ka soo baxay magaalada burco dhexdhexaadkii sanadkii labada kun iyo sideedii bayaankaas isaga waxaa ku saxiixan ilaa kow iyo toban wadaad waan raadiyey bayaanka nuqulkiisi inaan helo laakiin nuqulkiisi maanan helinin laakiin laba goor oo la akrinahayey oo mujtamar maka ka dhacay oo aan ka qayb galay laga akriyay ayaan dhegaystay culimo kalena waa la xiriiray iyo rag kale oo kamid ah raggii maalintii meesha joogay qodobada aan kasoo guuriyey marka waa qodobo aan maalintii meeshaas ka qoray kadibna aan culimadii ka taxqiijiyey qaybo kamid ah ka qayb galay bayaanka bayaanka isaga masaail iyo waxyaala badan isugu jira lakiin laba qodob baa ugu muhiimsanaa labada qodob oo ugu muhiimsanaa waxay ahayd ana man jabra alkufaara ilaa bilaadi lmuslimiina aw acaanahum bimaalin aw badnin aw ra'yin fahuwa kafir murtad yajibu qitaala waxay yidhaahdeen qofkii gaalo soo kaxeeya wadan islaamkeena ama gaaladii u kaalmeeya oo muslimiintii ugu kaalmeeya inay la dagaalamaan ama qofkaasi xoolaha ku kaalmeeya ama dagaalkii alla kala qayb galo ama ra'yi iyo talaag geystee qofkaasi waa murtad gaala ay waajibka in lala dagaalamo qodobka labaadina wuxuu ahaa asna ugu muhiimsanaa ummadda muslimiinta soomaaliyeed waxaa waajib ku ah inay jihaadka wadaan ilaa cadowga midka ugu dambeeya wadanka laga saaro xaalada ayadaa heesaan la qorayo ciidamada ugaandayskuna waa joogeen kuwa burugana waa joogeen axmaaraduna waa joogtay lama kala saarinin oo lama oran burugayskii kuwa laba axugu kala duwan ma ayna siinin wadaadadii dagaalkaas labadaa qodob bisaad eexeen waxaan weydiiyey sheekh bashiir axmed salaad baan weydiiyey taariikhdu markay ahayd tobankii bishii jamaadilaakhir kun afar boqol iyo kowdii oo ku aadan afar iyo labaatankii bishii may labadii kun iyo tobankii mar uu nairobi booqasho ku yimid ayaan la kulmay galab isniina bacdilcasar su-aalo badan baan weydiiyey su-aalihii waxaa kamid ahaa labada qodob bayaanka oo burca kasoo saarteen ma ku jirtay wuu kala yahaa yiri laba nin oo kale nala joogtay haddii arrintaas wax isbedel iyo hadal laga keenana waa laga yaabaa insha allahu tacala dadka magacyadoodii iyo xilligii inaan keeno labada bayaankaasna bayaanka saddexaadi wuxuu ahaa isaguna bayaan kasoo baxay magaalada maka oo soo baxay taariikhdii markay ahayd habeenkaasi wuxuu soo baxay taariikhdii markay ahayd sideedii bishii labiyo tobnaad waa bishii dilxija sideedeedii macna toddobadeedii mid hal maalin ka hor weeye yoomu tarwiya kun afar boqol labaatan iyo sagaalkii kun aadan shantii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo sideedii bayaanka isaga ah anigu waan ka qayb galay culimadaad u fara badan baa isugu timid laakiin bayaanka waxaa ogolaaday magacyadooda inuu qoro kow iyo labaatan wadaadinta kalena ka cudurdaarteen bayaanka isagana waxaa ku qornaa oo aan uga dalleeya hor usoo qaatay qodobka labaad baa wuxuu ahaa ee bayaanka ka mid ahaa نعلن تضامننا الكامل مع كافة الجهود التي تقوم بها لجنة العلماء للمصالحة والتفريق والتي يرأسها فضيلة الشيخ بشير أحمد فلان ونؤيد القرارات والتوصيات والفتاوى السابقة التي صدرت عن اللجنة waxaa qodobkaas uu tilmaamayaa waxaan iclaamineynaa oo sheegaynaa ilahay waadadii meeshay isugu yimid inaan garab taagannahay oo taageersannahay dhammaan juhuuddii iyo waxqabadkii ay lajnat musaalaxa watasra qabatay lajnadaas oo wado uu yahay madax sheekh bashiir waxaan kaloo taageersannahay oo garab taagannahay qaraaraadkii tawsiyadihii iyo macnaha naseexooyinkii iyo fataawadii lajnadu ay soo saartay waxaad xusuusataan lajnada fataawadu waxay soo saartay waan weydiiyey su-aashii markii qodobkaa la akriyey baa waxaan ku yidhi war miyaan waxaanan ogeyn miyaan saxiixaynaa lajnadii fataawada ay soo saartay iyo qaraaraadka ay soo saartay miyayadaa la yidhi baan ku yidhi ana su-aashaa weliba weydiiyey markaasaa la yidhi fatwadii saakana lagu dul akriyey bayaankii burca kasoo baxay oo subax la akriyey fatwadii saakan la akriyey baa loo jeedaa baa lagu yidhi adigu kadib baa haddana bayaankii barlamaan la akriyey oo laga niqaashay waxyaalaha aad aan ula yaabo waxaa ka mid a bayaanka maalintii markii laga niqaashayo qodobka markii lasoo gaaray qodobkii ahaa bayaankii hore ku jiray oo ahaa qofkii gaalo soo kaxeeya wadan muslimiin keena muslimiintana uga kaalmeeya waa gaal murtada waajitaa in lala dagaalamo bil amaana wadaad sheekh daahir aw cabdulla yidhaahdee reer boosoosoodna baa arrinta ka niqaashay oo runtii isagu markaa qanaaco qabay masalada inaysa gaalnimo ahayn wadaadkii markuu arrintii ka niqaashay aad baa loogu naqdiyey culimada hadda maanta oranaysa masaladaasi waa masala khilaafiye ah oo hadda madhabkiisa isagaa ka tanaasulay wadanka muslimiin macnaha macnaha soomaalida dhexeeda caanka ka ah ayaa wuxuu yidhi maalintii hadaladiisa aan ka xusuustaa masalada khilaafiyada ahi waa masalada tilmaamaysa dad macnaha buqaali ee muslimiina dowladda muslimiintu ma u kaalmaysan kartaa gaalo waa masaladaas masala macnaha waxaan leeyahay gaalo gaalo kale loo kaalmaysan karaa cafwan masalada khilaafiyada ahi adoo gaal la dirirahaya gaal kale ma u kaalmaysan kartaa masaladaas wey masalada khilaafiga amaa muslimiin gaalo in loo kaalmaysto masaladaasi inaysa banaano inay gaalnimo tahay waa mujmac qofku marka isaga iska daran masaa'ilka isaga darmeen oo uu kala saari waayey meeshii mujmaca ahayd iyo meeshii mukhtalafka ahayd uu kala saari waayey yuu isagu ka dhigin diin oo uusan usuushii iyo masaa'ilkii mujmaca ahaa ku burinin hadal aada u kulul oo noocaasoo xitaa tilmaamaya marka kulley dad badan u arkay inuu hadalkaasi meel ka dhac yahay ayaa lagu niqaashay waxaan kaloo xusuustaa wadaadadii burca ku shiray wadaad ka mid a shirkan baa kana ka qayb galay markii su-aasha la weydiiyey wuxuu yidhi masaladan markay culimadu qorayeen masalo baxdi muasala oo tacsiila lagu sameeyey bay ahayd waa masala ijmaaciya mukhtalafana maahan hadalna kama jira mas'ala irtijaali ah iyo bayaan irtijaaliina bayaanka arrimaha waa bayaan muasala go-aana laga gaaray wadaadadii sidaa maalintii lahaa maanta masaajidkan darafkay ka taagan yihiin oo waxyaalaha aan aada la yaabanahay bayaanaadkaa markaan tilmaamnay runtii su-aal baan ku xijinay oo ah aan ku xijinay oo ah su-aashaas oo ah bayaanaadkaas hadday soo baxeen maxaa isbedelay ma etoobiya isbedeshay ahdaafteedii mise wadaadadii baa isbedelay adilo fara badan ee qur-aan aan u keennay waana tilmaanay cid muslimiinta ka mid yihi inaanay ka shakisanayn inayna gaala ka tanaasulin muslimiinta inay la diriraan diintoodan la diriraan ilaahayna subxaana watacaala xilli hore uu noo cadeeyey arrintaas laakiin waxaynu tilmaanay in waxa isbedelay wadaadadooda ay tahay wadaadadeena ay tahay oo shalay markii axmaaradu timid wadaadadu maslaxadoodii iyo mujtamacii soomaaliyeed tawajuhiisina ay ka dhex arkeen in laga hortago cadowgii dameerudaan raacday iyo dantoodii maslaxadoodii bay ka dhex arkeen in badan oo kamid ah qaar ay diinka ahaydna way jirtaa qaarkii ay diinta ka ahayd oo wanaagsanaa waxaanu leenahay waa dadka hadda mabaadidoodii ku baaqiga ah ama laakiinka kuwii shalay markay maslaxadooda xaa ka arkeen raacay iyo meesha ummaddu u badatay maanta markay xaaladaani timid maslaxadoodii bay ka dhex arki waayeen ama qabaayilkoodii siyaasadoodii baa isbedeshay ama duwalka ay ku noolaayeen siyaasadoodii baa isbedeshay ama niman baasaboore ajnabiga haysta weeye waxayba ka dhaqeen baasaboorada in laga qaato xaaladahaas markay isbedela waadadii dhinac kale ayay istaageen saddex tusaalaan kasoo qaadanay waadada waxaan idhi ninka taangiga amison gadaashiisa kasoo kasoo kasoo qaylinaya shalayna cibaarada la diriraxeeyey maantana taangiga macnaha shalay laga dirira gadaashiisa fatrada kasoo bixinaya oo mujaahidiinta markii la sheegaba odhanaya akhrijuuhu min qaryatikum inahu laatu yatataharuun waxaa filayaa ninkaas inaan inuu isbedelo inay caddahay wabitaali qof ka sugaya maanta inuu cadow iyo gaalaha la iska dhiciyo uu yidhaahdo aanu jirinin ragga labaada isbedelay ee bayaanada wax ka saxiixay waxaa ka mid a wadaadkii maalintii dhaweyey shirkii buruuka garowe maalintii way furayay oo markuu dul taagnaa lahaa anaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi murtadiintii iyo buhuunkii iyo salidiintii kulahaa ninka marka uu ictiraafsan inuu mas-uul yahay oo kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi oo ummaddii mas-uuliyaddeediiba siiyeyba maanta inuu yidhaahdo ha lala diriro waa waxaan runtii qofna ka sugaynin qodobka labaad waxaa tilmaamay waxa weeye qolada gobolkii dhammaa iyo ummadda soomaaliyeed ee dhan ee gobolka ogaadeen ama soomaali galbeed deganay go-aan ku gaaray in lagu wareejiyo axmaalo loogana talaasulo raggii sidaa sameeyna taageeray difaacay garab istaagay jirjiraha lagula heshiiyo oo macnaha ha lala shaqeeyo baydhabo iyo beledweynana ha lagula diriro haddee wuxuu xitaa isagoo ohan karo wax ummaddu aqbali kartana maahan marka isbedelada noocaas baan tusaale ahaan baan usoo qaadanay oo aan uga jeednaa marka inahaas ayuu bayaanka ku saabsanaa oo aynu ku tilmaanay marka haddii ay tahay waxaad arkaysaa marka arrimaha la tilmaamo waxaan kaloo tilmaanay inay qaarkood wadaadada leeyihiin xarakatu shabaab almujaahidiin iyo mujaahidiintu way khaldan yihiin war hadday khaldan yihiin khaladkoodu ma wuxuu idiin banaynayaa inaad wadankii muslimiinta cadow u dhiibtaan ma inaad gaaladii wadanka muslimiinta qabsanaysay oo la diriraysay ee gabdhihii kursanaysay xurumaadkii banaysanaysay inaad ka aamustaan oo indhaha ka laabataan miyaa khaladka shabaab idiin banaynaya mana idiin banayn mahayo culamada markay arrintaasi diin tahay waxaad garanaysaa arrintan arrin diin madda diinay aada uga fog inay tahay oo tusaale ahaan waxa weeye nimankii xumaydiin tahay faatimiyiinta la oran jiray markay maqrib alcarabi qabsadeen culimadii muslimiinta ee xilligaa joogsanaa ay arkeen oo u caddaatay nimanku inay niman gaala ahi murtadiina yihiin culimadii go-aan waxay ku gaadheen nimankaas in la iska qabto kadib waxaa dhacday nin waxaa nimankii ku baxay oo ciidan samaystay khaariji ahaa oo la oran jiray abuyasiid alkhaariji culimadii qayla way joogtay dhammaanteed way taage dhammaantood way taageereen oo way garab istaageen tusaale ahaan ragga culimada ahee ku shahiiday dagaaladiisa waxaa ka mida dagaaladii lala galay nimankaas nin loola jiray abulfadli cabaas ibnu ciisa ibnu maxamed almansi ninkaas hal macrako baa waxaa ku shahiiday isaga iyo sideetan iyo shan kale oo wadaadadii iyo culimadii ugu waaweyneynahay maalin maalmaha ka mid aha loo yimid waxaa la yidhi ninhu ninkaan waa lagu eedeeyey marka uu ninka raacay baa la yidhi khaariji baa raacdo la baxday say wax kaa yihiin marka arrintii uu la yaabay wuxuu yidhi ninkaani waa nin muslima ahlulqiblaha khaarijiba ha ahaadee kuwaanina waa niman gaala aho murtadiin aho wasaniyiina marka kuwaana islaamahoo qiblada ahlulqiblaah kuwaana la dagaalamayna hadaladiis waxaa ka mid aha markuu arrintaa sameeyey baa niman inta dadka ugu yidalaya arrintaa looga waran wuxuu yidhi bal beris waxii imaada habeenkii buu ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa qur-aanka inta qaatay uu xagga uga baxay oo akriyey subaxii marka waagu baryay oo loo yimid buu wuxuu yidhi walayow kitaabka ilaahay waan akriyey min bilow ilaa dhumaad baan dul maray min bilow ilaa dhumaad haddaan dul marayna nimankaa inaan lala dagaalamin oo ninkaan aan la raacinin wax waajibinaya kuwaana lala kitaabka ilaahay sidaa darteed ila kiciya oo ila raaciya oo aan nimankaan la dirina sidii bay ku baxeen marka masaladu hadday masalo diine tahay sida culimadaasi aragtay dawaadadan mari lahaayeen laakiin masalada xaqiiqada ahi waxa weeye masaalixdii iyo aragtiyooyinkii iyo waxaa isbedelay danihii shaksiga ahaa waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mida masaladan waa masalo culimadu aada hore uga digeen hadalkaa kusoo khatimay naqli baan kusoo khatimay kelimada oo ah uu leeyahay shakiib arsalaan wadaa la yidhaahdo hadalkaasi wuxuu leeyahay hadal dheer buu ahaaye wuxuu leeyahay min akbar mas-uuliina can inxiطaati اlislaami amaama allahi wannaasi hum hadihi aaifa hadihi abaqa alati yuqaalu laha alculamaa wuxuu leeyahay muslimiinta burburka ku dhacay iyo cadowgu inuu qabsado mas-uuliyadda ugu weyn waxaa qaadaya kooxdan culimmada la yidhaahdo arrintii uu kasoo sheekeeyey marka hadal dheer baa hamooda akrin kara waa soo gaadinayaa wuxuu leeyahay hadalkiisi ka mid ahaa fakulamaa saqatat mamlakatun islaamiyatin fii dawlatin ajnabiyatin aw nahabat ummatun islaamiya lidafci dawlatin caadiyatin calayha min alajaanibi wajadat dawlatu ajnabiyatu min haaulaai alculamaa asraca alkhaadimiina liagraadiha almufti التمثيل بالكتاب من الكتاب والسنة بزعمهم على مقتضى أهوائها وبالله هي مركز الدولة الإسلامية بغرطيان الإسلامي أي الدولة الدولة جعلها قصته وما المسلمين هاي يسكب بيضه إن أي فضية كعده والدولة كسر دوشية عدوة أي إسكعلسه دولة أجنبية هاي الواحد هلسة علماء القيد كاملة oo si degdeg ah danaheeda ugu filan loogu shaqaynayo oo dantii iyo hadafkii gaaladu ay lahayd kagaba horeeya gaaladii oo u xaqiijinayo oo intaa kula eekaysanayaane bal yuftuuna bilkitaabi wasunna kitaabkii ilaahay iyo sunnadii bay ku fatwoonayaan oo fatwada ay bixinayaanna waxa weeye in dadka muslim macnaha aan gaaladii lala diriri karinin in gaaladii ahdaafteeda ay sax tahay waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a inaan maanta maqlayno niman culimaha oo odhanaya nimanka mufsidiin gaalada iyo saliibiyiinta xamar jooga ee soomaaliya lalama diriri karo wadaad xamar ka yimid oo halkaa nairobi yimid baa sanadkii hore waxaa la weydiiyey su-aal waxaa la yidhi nimankan gaalada ee xamar jooga markii macnaha xaafadihii dadka shacabka deganaa iyo masaakiinta bay garaacayaan oo madaafihi u garaacayaan ka waran sheekhow wuxuu yidhi iyagana waa laga soo hidaaya xaq bay u leeyihiin istifaacaan waa nin culimo yafti bilkitaabi wasunna gaaladan madaaficda ay qaadinaysa wuxuu leeyahay u tandiirinaya xaq bay u leeyihin gaalada inay istifaacaan marka ilaahay subxaana watacaala hana sugo xaqa ha nagu dilo dadka muslimiintana ilahay waxaan weydiisanaynaa inay cadowgaas ka qaadaan inuu waafajiyo allah subxaana watacaalana waxaan waxaan weydiisanaynaa cadowgaas in ummada muslimiinta ka qaado kuwii diintooda iyo xaqooda difaacdo ku dhintana ilahay subxaana watacaala naga dhigo marka su-aashaas khulaafadii dagaalka intaas aan ogi jiraya wixii dambe u socona fadal sheekh kolay in badan risaaladaadii adiga ayaa faahfaahiyey tafaasiil dheeraad ah oo dad badan runtii macluumaadka aad ka bixisay ku fahmay su-aashu waxay tahay aan weydiinayo in culummada qaar ee labada kun iyo toddobadii ilaa labada kun iyo sideedii aad sheegtay in mowqif ay ka qaateen soo gelistii etoobiya bayaano kala duwan ay soo saareen qaarkood adigu aad ku jirtay maxaa keenay inay isbedelaan isbedelka maxaa keenay ma iyagaa isbedelay ma etoobiya isbedeshay su-aal waataa culummada qaarkoodna waxay leeyihiin nalama tashan oo wax wada tashi ah nalama sameyn markii etoobiya ee baxday kadib taa qiil ma ka dhiga karaan in xaqii la qariyo taa qiil ma laga dhiga karaa bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin horta isbedelka waxa uu ku yimid iyo asbaabaha keenay waan tilmaamay isbedelka waxaa isbedelay horta qabaa'ilkii soomaaliyeed siyaasaadkooda waa isbedeleen qaybo ka mida soomaalidana runta markii laga hadlayo wadaado badan oo ka mid yahay qabaa'ilkooda kana siyaasad foga wadaadadooda taasi waa qodob qodobka labaad waxaa kaloo isbedelay oo meeshii soo galay masaalix shaksiya oo runtii baqdin way soo baa soo baxday oo wadaadada magaalada ku qoran in badan oo kamid a wadamo gaalay ku nool yihiin baasaboro ajnabiyahay wataan waa niman wadamada gaalada u kala goosho meel walba mara marka maanta mawqifkoodii hore inay taagnaadaan maslaxadooda daneed kuma xirna maslaxadooda ganacsiga ka hor imaanaysaa maslaxadooda nololada wadamada gaalada ay ku nool yihiin bay ka hor imaanaysaa maslaxadooda baasaboorada ajnabiga ay wataan bay ka hor imaanaysaa waxaanu ognahay rag badan ee culimaha ee isu bedelay oo aanu anagu shaksiyan u naqaanaa baasaboorada ay wataan daraaddood oo haddana anagu qaadka hore waxu tanjiirinanay sidii hore wax loo sheegay xaaladda isbedeshay marka horta masaalix shaksiya waa ka mida qaybaha waxaa isbedelay waxaa kaloo isbedelay siyaasaadkii duwalka isbedelay marka labada qodob baa asal u ah waxyaalaha isbedelay laakiin etoobiya iyadu ismaanay bedeleynin marka su-aasha intaas inay jawaabteeda tarbiyaankana waa ku cadeeyey oo waa ku tilmaamay in mawaaqiftaas ila isbedeshay shariif sheekh axmed hadda madaxweynaha dowladda kumeel gaarka ah mowqifka etoobiya uu ka aaminsanaa waan ogeyn oo runtii waxa uu sheegi jiray in etoobiya cadow ay yihiin hadda wuxuu leeyahay etoobiyadii hore waa isbedeshay tii hore ma ahan waa mid nabadeed oo soomaaliya doonaysa in xasilooni ay kaana qaado taa ma kuu muuqataa etoobiya cadowtooyada soomaaliya kala dhexaysana sheekh cabdiwaxmaan maxaad ku tilmaami kartaa adigu dadka u faahfaaha
shariif markii hore uu xamaarada lala direen waxaana dana kale uu ku watay sidaan hadda kasoo baxday gadaal oo warbixino badan iyo qoraallo badan oo la qoray tilmaamayaan markiisii horeba hadafkiisu wuxuu ahaa inuu dan kale ku gaaro laakiin nin weligiiba gaalo u shaqeynaya maraykan u shaqeynayay buu ahaa in badan oo kamid a ilaa waxaa la tilmaamayaa inuu ninkaasi calaaqa la lahaa gaalada una shaqeynahayay ilaa shirkii soo garay markuu ka qayb galay oo maxkadeero wakiilka ka ahaa isagoo jawhar ka tegay oo lagu qabanayo addis ababa marka horta muddo fara badan ninkaasi nin dinkigiisa uu xariibsan yahay buu ahaa markii hadda lasoo isu soo dhiibay oo kenya isu soo dhiibay oo soo galay waddankaana way tilmaantay habartii maraykanka u qaabisanayd arrimaha africa way tilmaantay waxay tiri saacad iyo wakti kamida ninkaas xiriirka iguma go-in aana xiriirayno وفكت أيام ولا تجي صافرة تبع شخصيات في وكالة تقاد الجري أثني يا مريكا وكالة ترجم جري وفكت سألو بتي كرا وفي المامي وقري marka ninkaasi horta xaaladiisu waa sidaa weeye hadduu horta markii hore wanaagsanaan hadda de mawqifu taagan yahay iyo wuxuu iska bedelay waan garanaynaa marka sida uu isagu horey u yiri baan anagu leenahayo gaala isma bedelay niyo adaa isbedelay oo diintaadi gatay weliba hadduu diintiisaba adduunyadiisa ku gadan lahaa waxa dhan bay ahaan lahayd adduunya gaalo buu diintiisa ku gatay marka kaasay khasira dunya walaakhira ilahay waxaan weydiisanaynaa haddii hanuun iyo xabu qoran yahayna inuu ummadda sharkiisa kasoo dhufto oo towbadii xaqa waafajiyo hadduunan hanuun qornayna ilaahay subxana watacaala si degdeg umada sharkiisa utaasiyaan ilahay weydiisanaynaa taas waa qodobkaas weeye qodobka labaad etoobiya waa cadow soo jireenaha ummadda soomaaliyeed markii ummadda soomaaliya xorriyadda ay qaadanaysay lixdankii caan bay ahayd warka uu jeediyey ninkii markaa etoobiya u talinayay oo uu yiri wax dawlad soomaaliya la yidhahda mid jira shacab etoobiyaan ah meesha degan annagaana iskale dadkaana annaga dhulkaan annagaa iskale wuu diiday wax dawlad soomaaliyeed la yidhahdo inay meesha ka istaagto laakiin markii ilaahay baa qadaray waa waa la marsiiyey markii hadda uu maxamed siyaad barre inta dawladda soomaaliya burburtay oo xamar ka baxay baarlamaanka etoobiya wuxuu baalla hadlay mingista oo wuxuu yidhi maantaba ayaan guushii ugu weynay ee etoobiya mustaqbalada ku xirnaa oo iyo cadawga soo jirinka ee soomaaliya macnaha etoobiya aan duminay oo wataa waddanka soomaaliya aan duminay marka keligoodna ma ahane wadamo badan ayaa sidaa tilmaama madaxweyne hadda wadankan kenya ee ka horeeyay ninkaan baa su-aal la weydiiyey mar marayka tira waxaan yidhi etoobiya soomaaliya maxay arrinta soomaaliya dowlad looga lahaliyo soomaaliya dowlad uga dhalaan laada wuxuu yidhi etoobiya iyo kenya midna daacad kama aan etoobiya dowlad laga hela mana doonayaan waxay dowliba ha ahaatee sababtuna waxaa weeye labada iyadoo dhul baan ka haysanaa haddii dowladi dhalato dhulkii aan ka haysanay bay sheeganayaan marka inay dowlad noqdaan weligood ma doonayno marka xitaa haddii diin laga tago xitaa dawlad almaaniya oo diinlaaa soomaaliya looma ogola waad ogtintaa waa qof kastoo muslim ee soomaaliya xaqiiqadooda wuu ka daragsan yahay marka cadowga etoobiyana waxa weeye inta uu inaga raali noqonayo ama uu isu keen bedelayo shardiga uu isku bedelaya allah subxaanahu watacaala baa inoo sheegay oo waxa weeye walan tardaa canka yahuuda wala nasaara xataa tattabica millatahum marka waa sax ninkii diintoodii raacay oo diinta islaamka ka baxay in la yidhahdo etoobiya sideeda hore maahana waa isbedeshay عنده واصح وهي وانك تقاعدين من الله والله شغي markuu diintoodii raacay inay isu bedelayaan allah subxaana watacaala waa noo sheegay ama dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee diintoodii ku baaqaya ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu xaqa iyo diinta ku suga dhammaantood dadkaas muslimiinta waxa weeye etoobiya cadowga ay tahay cadow soo jirinahay ay tahay cadow taariikhiyo hadda sii jiri doonana way tahay inta adduunka ardisan yahay oo gaal iyo islaam inta adduunka ka jiro calaamadoodii dhammaan mayso marka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda etoobiya waa cadad soo jireena ee taariikhi ah in laygu qabsadaan oo gumaystaan bayna doonayaan wadankiina iyo diintiinana hagabanina yaana laygu gumaysan isdifaaca ayaan leeyahay waa tahay in culimaa udiinka in rabbaaniyiinta ee ku dhaqan wadanka soomaaliya iyo kuwa dibadiisa jooga xilligan oo kale maxaa la gudboon bay kula tahay maadaama dhibaato kala duwan ay wadanka ka jirto duulaano kala duwan meel kasta ay isaga yimaadeen maxaa talo siinaysaa si gaara iyagu culimada ilaahay subxaana watacaala xaqa ha waafajiyo waxaan leeyahay runtii waxaa aada i farax geliyey oo anaad u jeclaystay fatwa ay soo saareen culimada wilayaadka islaamiga waxaan leeyahay horta ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka u saaro culimada waxaa la gudboon oo aan tilmaamayaa waa mawqifka culimadaas ay qaateen waxaan leeyahay iyaguna ha kusii adkaystaan ummadana ha sii dhiirageliyaan hana difaaca ummadda iyo garab istaaggeedana waqti ha ku bixiyaan inta kale ee culimada ahna ilaahay subxaana watacaala ha ka cabsadeen gaalageeda geyn maysa baasaboorradan berri waad ka dhimanaysaan adduunkaan dhabaad ka tegaysaan waxaana idin tirimahay baasaboor ajnabiga siisa ku qaadatayan diinta islaamka lagu gadanin ummadii muslimiinta ahayd iyo cadow loogu didin waxaan leeyahay mawqifka culimadaas u qaateen ha qaato midka somalilan kasoo dhawaaqaya ama puntland kasoo dhawaaqahaya ama shariirmulka hoostiisa kasoo dhawaaqaya waxaana adduunku iska dhamaanayaan meelana ku geynahayaan wax tabarana male marka adduun iyo aakhara waa kala badan yihiin adduunyo dhamaanaysa aakharadiyaan lagu gadanin diintina yaan loo gadanin ilaahay subxaana watacaala xaqa uga cabsada ummadana digeeda iyo sharafteeda iyo dhiigeedana ilaaliya ilaahayna waxaan leenahay subxaana watacaala ummadda muslimiinta ha guuleeya culimadana xaqa ha tuso allah subxaana watacaala intaas yaan weydiisanaa marka waxaan leeyahay culimo ilaahay ka cabsada raggaa culimada wanaanigiina oo waaqicii iyo xaaladii jooga xaqiiqada ay arkeen iyo waxay fatwoodeen iyo waxay arkeen baa idinka saxan wanaanigiin usoo noqda oo garab istaaga ummadda muslimiinta ayaan leeyahay shacabka soomaaliyeed guud ahaan ay ku dhagaysanayeen adoo kusudan idaacadda alfurqaan ka faa'iidaysanaysa iyana maxaa tala siinaysaa gabagabadii waxaan siinayaa horta warbaahinta waxaan leeyahay islaamka meel waxaad uga jirtaan kaalin muhiim ah waxaad ummadda usoo gudinaysaan iyo waxaad sheegaysaan ummadda diinteeda iyo sharafteeda iyo dhaqankeeda wanaagsan waxaa ka hor imaanaya ha noqdaan wixii ummadda muslimiinta diintooda iyo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda ka qayb qaadanaya wanaajinteeda ku diraana wixii intaa ka hor imaanahayana ilaahay u cabsado ummadda habakaadinna maanta ummadda waxa laga fasaadiyo midiyaha ugu badan iyo warbaahinta ilaahay subxaanahu watacaala uga cabsada waxaad ummadda muslimiinta usoo gudbinaysaan iyo waxaad u geynaysaan allah subxaanahu watacaala maalinta qiyaama wuu iyo kala xisaabtami doonaa qodobka labaad waxaan leenahay waxyaalaha maanta lagu jirro iyo waxyaalaha maanta caalamka kaalinta weyn ee dagaal kaga jira waxaa kamid a warbaahinta haddii warbaahintiina islaamka ku difaaca garabkiina iyo dhinaciinada muslimiinta iyaan looga imaanin intaas ayaan leeyahay idaacaadka iyo warbaahinta islaamiga ama shacabka muslimiinta soomaaliyeed ay dhegeysanaya waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ka cabsada waajib cayniga ayaa idin saaran ee inaad wadankiina gaalada ka difaacdaan qof kasta oo muslima oo maanta soomaaliya ku dhaqan waxaa waajib cayni ah ku ah inuu wadankiisa iyo dadkiisa iyo dadkiisa la difaaco waana xaaladda maanta uu wadanka ku sugan yahay waa xaaladii jihaadku fardo cayn uu noqon jiray laba naqli baan tilmaami doonaa insha allahu tacaala oo culimadu ay leeyihiin arrintaa kusaabsan oo aan dagaankana ku tilmaamay marka hore aanan tilmaaminin qodobka dagaa naqliga koobaad waxa weeye wuxuu leeyahay sheikhulislaam ibn taymiya faina dafca dararihim can iddiini waalnafsi waalxurmati waajibun ijmaaca in gaalada dhibtooda iyo dararkooda laga difaaco diinta iyo nafta iyo xurumaadka waa waajib ijmaaca oo ummadda muslimiinta aynay isla diidaneen alimaam ibn munaasib kitaabkiisa arinjaad fi abwaabi jihaad wuxuu ku tilmaamaya isaguna wuxuu leeyahay xaaladda labaad oo jihaadku fardo caynka uu noqonayo waxa weeye haddii cadowgu soo hareeyo beled islaamiya maanta ma soo hareyna wuu idin dhex joogaa soo maaha idinma soo hareyna maanta dhexdig buu joogaayo bayda buu joogaayo beledweyne buu joogaayo xamar buu joogaa iyo meelo badan buu joogaa marka ma soo hareyna xaaladaani way kasii daran tahay marka markii cadow uu soo hareeyo dhul muslimiin ama dhifays dhifaysada muslimiinta kamid a waxaa waajib ku ah qof kasta oo muslima ee meeshaas jooga ama maqla oo ogaado muslimiintaas inaanay ku filnayn jaadku fardocayn buu ku noqonayaa oo waxa weeye sida salaadu waajib ugu tahay ayuu ugu noqonayaa hadalkiisa isagoo soo wariy wuxuu leeyahay wadalika mimaa laa khilaafa fiihi wadalika mimaa laa yuqra fiihi khilaaf buu leeyahy arrinkaas isagaana muslimiinta dhexdooda wax khilaafka ku jira la garan mahayu leeyahy sidaasoo kale waxaa tilmaamay alimaam aljasaaf isaguna sidoo kale wuxuu leeyahay wamacluumun fi ictiqaadi jamiici lmuslimiina anahu idaa khaafa ahlu lfuquuri min alcaduwi walam yakun fiihi muqaawamatu lahum فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينقل إليهم كل من من يكف عاديتهم عن المسلمين وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وفرد ذراريهم وعليه هذا الكبحريس يعني سيدا لو نقول يعني المسلمين تضمانتهم الاعتقاد كود وحوية ay muslimiinta kamida dhufayskooda hadday baqaano cadow uu kusoo dhawaado ayna awoodi karin cadowga inay iska celiyaan oo ay dhulkooda iyo xaradooda uga baqaan jihaadku waajib fardu caynuu ku noqonayaa ummadda muslimiinta dhammaanteed ilaa cadowgaas dhibaatadiisa iyo xaaladii macnaha dhibkiisa ummadda muslimiinta waxa gudigiisa laga celiyo wuxuu leeyahay wahada mimaa laa khilaafa fiihi bayna alumma arrinkaasina waa arrin aan khilaaf lahayn ummadda muslimiinta dhexdeeda id laysa min qowli axadi min almuslimiin qof muslimiinta kamida hadalkiisuna ma ahan ibaaxatu lqucuudi canhum xataa yastabiicu jimaa almuslimiin in gaalada laga fadhiisto in gaalada laga fadhiisto ilaa ay banaystaan dadka muslimiinta dhiigooda xoolahoo dumarkooda iyo caruurtoodana ay qafaashaan sidaa darteed waxaad garanaysaa nimanka culimada ah ee maanta xitaa inta shilay ka aamusay cadowga wadanka dhex jooga in lala dagaalamay ummadda u sheegaan ee naftoodii ka dhaadiciyay inay fadhiistaan ummadda muslimiinta ijmaacoodii bay khilaafeen waana inay khaldan yihiin intaasaa kuugu filan ummadda muslimiinta waxaa ku leeyahay dhaqankii muslimiinta iyo fiqigii muslimiinta iyo culimada muslimiinta sidaasay ka yidhahdeen arrintiina iyo xaaladiina ilaahay uga cabsado wadanka gaalada ka difaaca ilaahayna subxaana watacaala hayni guuleeyey ilaahay subxaana watacaala waxa uu disanna cadowga fikirka wadanka inuu uga saaro ilaahay subxaana watacaala muslimiintana guuleeyey inta ayaa kusoo koobaya alaa bilahi tawfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين